deeq dhar ciida ayaa waxaa la gaarsiiyey dadka la xanuunsan dhimirka ee ku jira isbitaalka magaalada baydhabo in ka badan boqol qof ayaa la gaarsiiyey dharka ciida iyadoona uu soo gaarsiiyey ganacsado ku nool magaalada baydhabo oo si xisilqaan ah u gaarsiiyey bulshada la xanuunsan dhimirka ee ku jira isbitaalka magaalada baydhabo ganacsade maxamed nuur ayaa wax ugu baaqay bulshada inay ka qayb qaataan taakuleynta dadka la xanuunsan dhimirka ee ku jira isbitaalka magaalada baydhabo xarunta dhimirka baydhabo walaalo way ka jaraan dhar ciideed hadeersina nuwaafaji yaakumekujarbaangmahadnagaana allihii subxaanahu watacaala ona abuuri on waafaji ini una booqona intaanasaw yaroo dhariidkan hadeersinan waafaji yaangmahadnagaana marka lamaad mayb wah mas-uulka oonay toy xaruntan oona juhdi badan geli dictor gentleman mayba usuunanka mahadnagaane shaqo adagahaaye shaqo ulusahaay mayba kale ankabaaqana ganacsatada reer baydhaba iyo muxsiniinta ini oonay tawaysi gooni an ku warhaayaan haruntan haruntan hul adaga la kuwada hul adaga ka dareerta insha allahu qof kasta oonayto ilaahay walsi ini oonayto ilgooni e ha ka fiiriya tan labaad mayb marka ninka horeytina ma e marka ninka dambeytina ma nagado doonto hoba oonayto una caafimaad qabna kana nagado doogna ilaahay may anka tuugay ditoorkana ani oonay taway imro dheero caafimaadda ilaahay siiya hool oonay taway dadka dhon antaali iyo shireediis may bah juhdi agaasimaha isbitaalka dhimirka ee magaalada baydhabo ayaa wuxuu u mahad celiyey ganacsade maxamed nuur isagoona qeybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqay inay caawiyaan dadka la xanuunsan dhimirka ee ku jira isbitaalka xarunta dhimirka walihani booqday booqasho keliya ma may dharaasana wal eedi eed maylaraasalinka farax n waafaqsan ayaamaha ciid maylaraa fedri hanayla jeeladay maylaraasan nafastamanta dhaqaal badan hagili xaaji madmanuur oo ahayna runtii markii koowaad saddex san oo consequence iska higta ee mar kasta unoonka codsana magaashayna xusna ee mar kasta ilaahay subxaana wa tacaala ka hidaaya inuus inta sadaqaha la jeelaada maylaraasana dad badan usa sii kor jaraan laakiin wali ha ka xuluday kriteria ah dadka dadka geeka inka liidida inay lan dhamar baalsan inka liidida bulshada